dareenkayga oo xamili waayey waxaa ka dhacaya gobolada sool iyo sanaag iyo cayn khaasatan gobolka laascaanood xasuuqa ba-an ee ka socda gobolka sool ee habeen iyo maalinba ka dhacaya ee dadka lagu laynayo ee dalfitriga ee dadku ay ciidayeen ee dadku ay adeeganayeen in xabad iyo rasaas lagu asqeeyo oo hooyo ilmaheedii u wadata inay kasoo adeegato suuqa xabad lala dhaco oo caruurtii yaryarayd ee ay kaga timi guriga ama beydkeedii la geeyey ama dhaawaceedii la geeyey wax loo dulqaadan kara wax la aqbali kara maaha taas aad iyo aad anigoo ah xildhibaan kasoo jeeda gobolka sool waxaan ugu baaqayaa halkan kala hadlayaa ciidamada ku jira magaalada gudaheeda iyo milatariga magaalada gudaheeda ku jira ee dad siyaasadaha gaarkaa laga leeyay cid la khasbi karaa ma jirto beel beel loo khasbi karaana ma jirto beel beel caburin kartaana ma jirto soddon sano ayay soomaaliya waxaan kusoo jirtay meel waa ku gaari weyday dowlad baa la dhistay forent pointy bice baa lagu dhistay dowladda baarlamaankaa ku fadhiya golaha xukuumaddaa ku fadhiya dowladdaa ku fadhida kuraasta dalka u sarraysaa ku fadhida ma aqbali karno in dadka yaga la yidhahdo khasbigu raaca oo qaar dana gaara leh ama dana siyaasadeed leh ay mar hore u gacan haadiyeen shacab kadibna ay meel bugdiya oo in lagu xasuuqo lagu gumaado ay cagta u saareen waxaan leeyahay maanta in la cusboonaysiiyo soddon sano kadib beel beel loo xukumaya iyo beelbaa beel qasab ku qabsanaysa iyo dad calooshood u shaqaystayaala yaa ka muquuni dadkaan muquuninayo xabad ku keenaya wax suurtagala maaha saxna maaha mana aqbalino dhaawaca iyo dhimashada iyo iyo xabadaha iyo waxa ka dhacaya sool dareenka yaga iyo dareenka bili-aadnimada meeshu ma falastiin bay noqdeen ma waxay noqdeen dadku inay isu loo laayo sida yuhuud iyo falastiin miyaa dalkii soomaaliya gudaheeda ka dhacay oo ka bilowday waxaan leenahay arrintaasi ma jirto waxaan rabnaa shacabka u dhashay gobolada sool iyo sanaag dadku waa federaal waa beelbeel waa four pointy five siiya maamulkiina gacan siiya maamulkiina raaca soo dhaweeya maamulkiina wax kasta maalinta soomaaliya xorriyadda ay qaadanaysay kun sagaal boqol iyo lixdankii qaar baa lahaa xorriyad ba rabno markii afka soomaaliga la qorayay qaar baa lahaa afka soomaaliya lama qori karo marka meel walba waa laga helaa laakiin waxaan aad uga xumahay inay caruurta hargeysa joogta iyo hooyooyinka hargeysa jooga iyo kuwa burco jooga iyo kuwa berbere jooga inay nabad ku ciidaan soolla ay dhiig iyo xabad ku ciido wax loo dulqaadan karaa maaha